Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gaadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin sheeka sheeka caruure sheekadeeni maanta waxay ku saabsan tahay laba tuke oo hooyi aabba ah waxay dhaleen saddex saddex ukun ama saddex beed saddexdii ukumood markay dhaleen ayagoo geedkii saaran ayaa waxay arkeen mas halis ku ah oo masduulaa ah ayay arkeen oo soo socdo dhankooda u soo socdo suu u soo socday wuxuu galay god uu ku yiili maaragta geedka hoostiisa ay geedkay saarihiin hoostiisa god yaroo ku yiile ayuu saa u galay maskii markuu galay waxay dareemeen odayaashii inuu maaragtaaye mishkilad uu ku yahay noloshooda uu caqabad ku noqon doono dukaha ee maskaani meesha gelaayo oo u degan bas markay ayagoo joogo ayaa maaragta waxaa soo dilaacay ukuma ukumihii way soo dilaaceen ama way soo fiiqeen oo saddex dukoo yar yaraa kasoo baxeen aa u dhashay marka waxay sameeyeen dukayaashii oo labkii dhidiga ahaa inay duulaane baxaan ay soo raadiyaan waxay ilmaha cunaan iyo waxay ayaga cunaan say u raadshaan way duuleen markay baxeenay maqnaayeen cabaar markay maqnaayeen waxay imaadeen habeenkii markay soo laabteen intaysan soo laabanin ka hor ee maqan yihiin a maskii inta soo baxe oo wuxuu fuulay geedkii oo intuu fuulay oo saddexdii dhasha aheedoo oo duka aheedoo yaryarka ahaa uu isku dara midba mar cunay uu liqay markuu cunay waxaa dib usoo laabtay dukayaashii markay yimaadeen geedkii markay yimaadeen gurigoodii waxay arkeen ilmihii oo meesha joogin meelahay ka fiirfiirsheen meesha maba ka dhowaba ilmihii markay midii hooyada aheedaa waxay dareentay in ay ilmaheedii ka cunay oo ka cunay maskaan meesha u degan bas way yara ilmeysay way ka yara yacni way ka yara xoogaa ka murgootay markaa kii aabbaha ahaa tukii aabbaha ahaa wuu duulay duulimaad dheeruu duulay si oo mushkiladani xal ugu keeno wuu baxay asigoo duulaya ayaa meel maaragta oo biyo ku jiraan boqorad maaragta ku dabaalaneysay dayman ay wadatay luulka aayada wadatay oo qoorteeda intay ka bixisay ee meesha dhagaxanta saa u saaratay waxay ku dhahday laba laba shaqaalaheeda oo askarteeda ah oo ilaalo u ah waxay ku dhahday ii ilaaliya dhulkaasi meesha ii saaran ana waa qubaysanaa biyahaana ku dabaalanaahe bas ayagoo ilaalinayo dhaymankii u ilaalinayo naagta boqoradda ahayd aa dukiyo duulayo wuxuu arkay gabadhan oo boqoradda oo biyaha ku dhex jirto oo halkan in ay taagan yihiin laba laba ciidan oo ilaalinayso dhaymankan su u soo socday dukihii dukihii suu soo socday wuxuu dul imaaday dhaymankii wuu dafay dhayminkii uu la cararay ilkihii uu ku qaatay markuu qaatay dhaymankii uu la cararay waxaa kasoo daba carareen labadii ciidan ee ilaalinaysa dhaymanka way soo daba carareen se usoo daba cararaayeen dukihiisa u soo socday wuxuu sameeyey wuxuu ku riday dhaymankii wuxuu ku dhex riday godkii maska ku jiray markuu ku dhex riday maskii waa uu ridaayey labadii ciidan meeshaisu istaagan way fiiriyeen waxay isdhaheen marka aan dumina meesha uu ku riday aan jajabina godkii ay saa u jajabsheen ay la dhaceen warmaha markay la dhaceen waxay soo saareen ama intaysan soo saarin ka hor aa maskii soo kaca wuxuu arkay labadan ciidanoo warma wataan wuu cabsada cabsi darteedu la cararay maskii markuu la cararay waxay soo baxsadeen dhaymankii markay la soo baxeen dhaymankii way qaateen markay qaateen ayagii meesha waxay u noqotay meel nabada hor nadiifa aan wax dhibaata iyo mushkiladan ka jirin marka sheekadani waxaan ka faa'iidaynaa waxay tahay caruure haddaan aqligeeni ka shaqaysiino aan fikirno si maskaxa aan u fikirno inaan xal u heli karno mushkiladaha anaga ee na haysta iyo dhib walbo anaga oo nagu soo wajahan inaan u heli karno xal ayaan ka faa'iidaynaa sheekadeeni halkaas ay noo joogta caruure
samow samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xala noo xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xala dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya